إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله waxa weeye baabkii sheegayay ma laga weysiisanayaa taabashada hilibka qaydhiin iyo ka maydhashadiisa ama iska maydhistiisa macnaheedu waxa weeye masi laxm taabashada hilibka hilibkii annay-i qaydhiinaa iyo wagaslih maydhashadiisa maydhidiisa iska maydhistiisa miyaa laga weysiisanayaa hilibka qaydhin hadduu qofku taabto miyuuse iska maydhaya xadiidkaa ka jawaabi ilaa kitaabu dahaara aynu ku dhex jirno iyadoo la ogsoonyahy hilibka qaydhini inuu dhiig leeyahay dhiig ku harhadha had iyo jeer hilibka dushiisa can abi saciid أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام nin dhalinyaro abuu soo maray rasuulku wahuwa ykslhu shaatan neef ariya buu haraga ka bixinaya maqaarka ka siibaya taasina rag iyo dumarba ay wax caadiya weeye nebiga laftiisuna inuu sameeyo waa arkaynaa innaga geela oo kale baa yidhahaa raggana waa loo daayaa dumarkana ariga waa hawl la qabanayo raggaa wixii hawla ku fiican faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ninkii dhallinyaradaha nebigu waxau ku yidhi markuu arkay isagoo ruquusaya oo rifrifaya oon hawshii si wanaagsan u wadin tanaxa xataa uriyak tanaxa bal xaggaa uga duro bal iska eeg xataa uriyak kay uriyak si aan ku aragsiiyaan kutuso bal hawsha sida loo wada aan kutuse dhan uga baydh faadkhala yadahu nebigu gacantiisii shariifkayd wuxuu geliyey bayna aljildi waalaxm haraggii iyo hilibkii buu kala dhex geliyey gacantiisii xoogga badnayd fadasa bihaa hoos buu ugu cadaadiyey xataa tawaarat cafwan fadaxasa bihaa dasana uu ku joogsada wey fadaxasa bihaa wuu ku cadaadiyey xataa tawaarat ilaa ay gacantii qarsoontay ilaa libt ilaa kilinkilada ilaa kilinkiladay gacantii qarsoonto uu ku libdhiyey uma madaa wuu iska sii socday nebigu fasallaa linnaas dadkiibuu tukiyey walam yatawada mana weysaysanin gacantiina mau maydhin arrintaasi markaa maxay muujinaysaa daliilu tahay inaan lagana weysaysanayn la iskana maydhaynin qalidda iyo taabashada neefka waayo dhiigga la saamaxay waxa uu ahaa saddex qaybood beerkiiyo beeryarada iyo addamu lmutabaqi iyo dhiigga ku hadhay hilibka dushiisa waayo waa tan intaynu karsannada uu soo dulmarayo sida xoorka isagoo ah maraqa iyo hilibka uu soo dulmaro marka waa daahir jawaabtaana waad hesha hilibkan ee dhiigga nijaastahayna addamu lmasfuux waa ka shubmaya aw daman masfuuxan sida aayadda ku sugan baabu tarki lwuduu min masi lmayta baktiga taabashadiisa iyo waysadii waysada iyo baktiga taabashadiisa way jebinaysaana mu odhan taabashadaasi ma jebinaysana mu odhan ee xadiidkii ka jawaabayun buu dhigayaa can jaabirin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama mara bisuuq suuquu nebigu soo maray daakilan isagoo ka soo galay min bacdi alcaaliya meelahaa sarsare taagyada taaga koonayaasha magaalada isagoo ka yimi cawaali lmadiina baa la waa koonayaasha daafaha waannaasu kanafatayhi dadkuna hareerihiisay soconayaan ilaa xigmad baa laga guranayaayoo maqalkiisa iyo muuqaalkiisaba waa laga macaashayaa hareerahay asxaabtuna socdaa famara bijadyin wuxuu soo maray orgac asaka mayit asaka dhagayaryar mayid baktiyey keebuu doonay inuu cashar ka bixiyo oo daris wacdiya dadka ka siiyo fatanaawalahu markaasuu tiigsaday faakhada biudunihi dhegtiisuu kor u qaaday uma qaala wuxuu yidhi ayukumkiineebaa yuxibu jecel anna haadaa lahu baktigan dhagaha yaryar inuu iska qaato ama iska yeesho dee waa ku yidhi ma jeclinoo xadiidku dhibic dhibic uu sii socdaa adduunyadiibuu markaa ku shabahay orgacaa liita nebigu ilaahay agtiisa inay ka darantay taasi waa arrin kale oo waa tarkiibka iyo tashiid adduunyadoo la nacsiinaya dadka laakiin fiqi ahaan masalada lagala baxay waxa weeye baabu dahaara lagu soo daliishaday nebigu mana weysaysanin mana iskamana nadiifinin maxaa markaas loo daliishaday taabashada baktigu inaanay qofka weyse jebinaynin nijaasaynayninna masacada baktigan isaga ahay miyuu qalalaa mise wuu qoyanaa culimada in fara badani waxay leeyihin maya wuu qalalnaa sidaa daraaddeed haddii uu qallalan yahay baktigu waxa weeyaan dee aygii iyo doofaarkiiba saasoo kale ay ahaayeen wixii qallalan adoo qallalan haddaad taabata ku nijaasayn maayo laakiin dee baktigu markuu qoyan yahay qofka gacmaha la galaa dabcan saasaa lagu fasiray wasaaqa alxadiid xadiidkii dheeraana wuu kaxeeyey baabun fii tarki lwuduu'i waysadii oo la iska daayo mimaa masat innaaru dabku wuxuu taabtay inaan laga weysaysanin maxaa u daliila tarki lwuduu waysadii oo laga tago mimaa shay daraaddii oo la cunay masat innaaru dabku uu taabtay shaygu dabka shayga dabka galay cunistiisa inaan waxba laga weysaysanaynin daliiladoodii can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam akala katifa shaati wuxuu cunay neefadhiya garabkii uma sallaa wuu tukaday walam yatawada ma weysaysanin markaa maxalu shaahidku dee waad arkaysaa uu cadya neef hilibkii la kariyey kii geela lasoo arag laakiin hilibkii kale inaan laga weysaysaneyn baa xadiidkani caddeeyey waxaa kaloo ka muuqanaya nebigu meelaha uu jeclaa waxaa ka mida duubiga iyo garabka waayo hilibkooda ayaa khadbiga u fiican ama hilib saafiya oo jirecsan weeye can ilmugiirati bni shucbata qaala wuxuu uhi diftu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaan dayf ii noqday waan sooriyeeyey oo waan martigeliyey daata laylatin habeen habeenada ka mid ah fa amara waxa uu amray rasuulku bijanbin dhinac fashwiya markaasaa la moofeeyey ama waa la shiilay dhinac macnaha neefka awlalkiisii ama sarar ama dhinac ayuu uhi bal kaa shiila markii uu bislaaday wa akhada wuxuu qaaday ashafrata mandiishi ama mindidii fa jacala wuxuu bilaabay yaxuzu lii inuu ii jaro bihaa mindida uu ku jaro minhu dhinacuu wax ka goynaya mindidaanuu ku jaraya qaala markaasaa wuxuu uhi fa jaa'a bilaalun bilaal baa yimi faaadanahu ay aclamahu wuxuu nebiga ogeysiiyey bisalaa biiqaamati salaa salaaddii in loo aqiimayo qaala wuxuu uhi mugiira fa alqa ashafrata mindidii buu iska tuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi maa lahu ayu shayin habata lahu maxaa u sugnaaday ee uu soo degdegay ninkan bilaal la yidhaahdaa taribat yadaahu labadiisa gacmood ha boodhoobaane intaanaan dhammaysanin buu nagu soo qadimayoo aqiimiddii uu yimi wa qaama yusallii nebigu wuu istaagay isaga oo tukanaya wazaada fii riwaayati riwaayo kale wuxuu ku kordhiyey muqiire oo uu yidhi wa kaana shaaribii shaarubtayduna waxay ahayd wafaa mid dheeraaday shaaruba dheeraan noqdo shaarubiba igu baxay faqasahu lii nebigu wuu ii gaabiyey calaa siwaakin isagoo cadayga ku sarjaraya aw amase qaala wuxuu asxaabigu yihi aqusuhu wa aw qaala ama nebigu wuxuu yihi aqusuhu laka waan kuu gaabin doonaa shaarubaha ah calaa siwaakin calaa qadri siwaak anoo cadayga la egeysiinaya dhowr arrimood buu xadiid ka hadlay ka hore waa martigeliyada asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim aada bay u kala dheerayn jireen inay nebiga sooriyeeyaan waayo ajri iyo thawaab iyo barako intaba way ka helayaan suuqooduna ninka maalintaa sooriyada nebiga hela xaami buu ahaa wakadalika ahlu lfadli waxaa halkan ka muuqday inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybaha hilibka mid la kariye mid la shiilay iyo mid la dubay intaba cunayay neef la shiilay buu ahaa isaga amroo yidhi bal dhinac soo shiila meelahu hilibka ka cunayna nebigu waa ka mid ahaa sararahaasi waa quud culimeed bay idhaahdaan tagoogta iyo dhabarka iyo misigta iyo waxa ayaan culimada loo geynine garabka iyo ha loo geeyo sararaha iyo way hilib macaanyiin markaa isaga amrooy bal kaa inoo soo shiila keligiina muu budlinine bal adna qaybtaada qaba buudha wuu u jaray xadiidku wuxuu daliil u yahay in shafrada iyo mindida wax lagu cuni karo oo aanay daruuri ahayn mar walba gacmaha un in lagu cuno xadiidku waxa uu daliil u yahay haddii salaadu timaado in laga kici kala raashinkii la cunayay oo la joojinayo iyadoo aynu soo marnay haddii salaadii timaado oo cashadii lasoo dhigo salaada ha iska hadhee cashada cuna fabda-uu bicashaa waxay culimmadu kaga jawaabeen waa markay baahidu adagtay oo dee qof sooman baaba xadiidkuu ka warramayayba marka haddii baahidu yartay ama qofku aanu raashinka u baahnayn ama uu wax ka cuno uu ka gaajo dheelay ka nebigaoo kalea lagu fasiraya oo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam uu ka kacay qaarkoodna waxay ku fasireen waa fii kayri limaam imaamka ummadda ciddii aan hayn weeye waayo imaamku isteerinkiibuu hayaa salaada idan waa inuu ka kacaa raashinka dadka kale laakiin way iska sii cuncuni karaan oo way iska sii wadanayaan ila isaga xaaladiisu waa gooniya xadiidku waxa uu faa'iideynayaa oo maxalu shaahidkuna yahay shayga dabgala walow hilibba ha ahaadee hilibkii adhiga iyo wixii la mid a marka kii geela laga reebo inaan laga weysiisanaynin waayo rasuulku sidii hilibkii u waday unbuu dhigu dhaqaajiyey xadiidku waxa uu daliil u yahay shaarubaha in la gaabinayo aan la murxinaynin laakiin aan hee makiinada la marinaynin waayo asxaabiga nebigu maqas intuu qaaday buu shaarubta u gaabiyey ama waxaabuu ku yidhi way kugu dhaareadayn anaa ku saacidiyo kuu gaabin doona qadarka uu ku xusayna waxaaba inuu cadayga la egeysiiyo siduu cadayga u la egeysiinayaa ma caddaa ma waxa weeyaan inta yare burshka ah ee lagu cadaydo in la-eg buu ka soo reebaya mise intuu sidaa u saaro riwaayinka qaarkood aan moodaya bayna shafatayn labada dabrood intuu sidaa u saaro dhexdooda ayaa wixii cadaygaa dheer ayuu jarayaa cadayguna dee waa laogyaha wax aada u yar weeye intaa yaro dhuuban in la-eg buu usoo reebaya had iyo jeer imaamu maalik oo kale raximahu llah waa saaxibu sunna axaadiidtana caanku ahaa wuu canaanan jiray qofka shaarubtiisa xiira wuxuu odhan jiray gaabi uxfu waa gaabin ee murxin maaha buu odhan jiray waxyaabahaasoo dhan xadiidka waa laga faa'idaysanaya maxalu shaahidkana way nagaa sheegnay cali bni cabaasin qaala wuxu uhi akala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu cunay katifan garab uma masaxa yadahu gacantiisa wuxuu ku masaxay bimisxin masaxaad tuwaal kaana taxtahu hoostiisa ahaa uma qaama wuu istaagay fa sallaa wuu tukaday marka tuwaalkaasi in la iska marin karo dufanka ayuu xadiidku daliil u yahay qoyaankana waa la iska masaxaya dufankana waa la iska marin karaa waxaa kaloo rasuulku xataa uu xusay ilaa jannadiina inay leedahay oo jannada markii uu ka warramayo waxau ihi manaadiilu sacad waxaana arkaysaana xariirtan iyo waxaana la yaabsantihiin afmarisyada sacad uu ku leeyahay jannada ayaa ka fadli badan oo ka fiican marka lama odhanayo qof gacmuunbu ku duugaya gacmaa u marsan karaa litawaaduc wa hada liljawaaz kanina wax iska bannaan wey maxalu shaahidkuna waxa weeye dee inta uu cunay wax dab la geliyey inaanu weysaysanin can ibni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay intahasha wuxuu rudhay cantuugay goostay min katifin garab buu wax ka goostay uma sallaa wuu tukadayoo walam yatawada mana weysaysanin wuu ku cadya wixii dabka galee la kariyey inaan waxba laga weysaysanaynin waa adiga arkay wuxuu xadiidku markaa muujinayaa oo kale in ay suuragal tahay ama ay bannaan tahay jaa'is tahay ilkaha inaad ku goosan karto hilibka ilkaha ilaahay uu ku siiye wasladda inaad ku goosan karto caaishana way sheegaysay lafta hilib kale mar inay iyadu goosanaysay marna nebigu goosanayay oo isu dhiidhiibayeen wax lala yaaba maaha taasina laakiin dadka caadiga ahee wadaagaya si aanay markaa isu karaahiyeysanin dee nin iyo gabadhiisula waa isku af keliyahe dadka kale way fiican tahay qofku inaanu afka gelinin meesha dadka kale la wadaagayo ee waa in markaa ay noqotaa wax loo sameeya ama qofku uu ka gurtaa ama gaar uga goostaa can jaabir bni cabdillaahi qaala waxau uhi qarabtu linabiy sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaan u dhoweeyey khubsan walaxman khubsan walaxman waa kibis iyo hilib way isku wanaagsan yihin labadaas hilib baashii budeenadii oo loo helay hilib iyo maraq warkeedu waa dhan yahay fa akala nebigu wuu cunay uma dacaa wuxuu u yeedhay biwaduu'in biyo lagu weysaysto fatawada'a bihi wuu ka weysaystay uma salla duhra buu tukaday uma dacaa wuxuu u yeedhay bifadli dacaamihi raashinkiisa intii soo hadhay faakala wuu cunay uma qaama ila salaati buu isu taagay walam yatawada' mana weysaysanin marka xadiidkani waxa uu xusay inuu markii hore rasuulku weysaystay markii dambe uu hambadii cunayna inaanu ka weysaysanin marka waxaa suuragala kolka hore inaanu weyse qabin markan dambena dee isagoo weyse qaboo hilibkiina cunay buu socday marka qaybta hore laga daliishan maaye qaybta dambe ayaa laga daliishanaya waayo qaybta hore dee asalkeedii ma hayno inuu weyse qabay iyo inuu inaanu weyse qabin ma ogin ee wuu weysaystuun baynu haynaa laakiin qaybta dambe asalkeedii waynu haynaayo dee intuu weysaystu baaqigii cunay ayuu salaadii tegey marka qaybta waxaa loo daliishanayaa wixii dabgalay inaan laga weysaysanayn waxaa kale oo loo daliishanayaa xadiidka in uu qofku xadiidkan iyo kii horeba isagoo raashinka cunaya ka barhkici karo oo meel uu tegi karo oo iska soo dhamaysan karo iyo cibaadaadkiiba can jaabir qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa kaana waxa ahaa aakhira alamrayni labada arrinka dambe min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka xaggiisa labada arrin waxa dambeeyey tarkul wuduu'i weysada in la iska daayo mimaa hayarat innaaru dabku wixii uu bedelay ee uu kariyey dabku in aan laga weysiisanayn labada arrimood taasaa dambaysay laba arrimood ba axaadiisu sheegtay qaybi waxa weeye inaan laga weysaysanaynin wixii dabgalay dhowrkaa xadiis baynu ku soo aragnay qaybina waa axaadiidtan soo socota oo waxay sheegaysaa wixii dabgalay in laga weysaysanayo asxaabigu markaa wuxuu tilmaamay labada arrimoodba way jireeneen kaa sheegaya in wixii dabgalay laga weysaysanayo axaadiidta soo socda ah in la nasakhay waxaana nasakhay axaadiidtan horeynu soo aragnaye sheegaya wixii dabgalay ama la kariyey inaan laga weysaysanayn jumhuur lculamaa walfuqahaa kuwii hore iyo kuwii dambeba sidaasay ku tegeen oo waxay idhaahdeen asxaabigan xaaladda xogogaalka u ahaa qowlkiisaa uu sheegay in labadu ay kala dambeeyeen ee naskhiga abaa la qabsanaya la raacaya in yaroo kooban oon culimada badnayn ayaa ku tegay markaa in laga weysaysanayo baabu tashdiidi fii dalik waxaa la adkeeyey waxaa dabka galay ka weysaysigiisa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu uhi alwuduu'u weysadu mimaa shay laga weysaysto indajat innaaru dabku uu bisleeyey waajibun dheh waa mubtadaha khabarkiisi waajib aw laazim waa lagama maarmaa in laga weysaysto wixii dabku bisleeye waa laga maarmaa can sufyaana bni saciid bn اlmugiira annahu dakala wuxuu u galay calaa ummi xabiiba xaaskii rasuulkae ramle la odhan jiray in abi sufyaan ayuu u galay waxaanay ahayd maaragtay saxaabiyaadkii u hijrooday xaggaa iyo xabashida in asxaabiyo qaaliyo cabdillahi bni jaxshi la odhan jiray ayaa qabay xaggaasuu ku dhintay markii ay cadadbaxdayna waxaa u guuriyey rasuulka oo wakiil uga noqday boqorkii xabashida muslimka ahaa axmed unajaashi la odhan jiray meherkana isaga ayaa bixiyey mu'minad weyn bay ahayd markay sii dhimanaysayna cajaa'ibtay lahayd bay ka mid ahayd inay xaasaskii dangalooyinkeeda ahaa ee nebiga kuwii noolaa sida caaisho iyo kuwii sii noolaa bay u yeedhayso waxay lahayd dangalooyinka iyo dumarka la qabo xurgufo iyo xadaafiraa dhex mare eh bal aynu iska saamaxna xayraanadii hore markaasi caaishana lahayd ilaahay waanaanu kaa cafina wixii ina dhex maray ilaahayna dembi dhaaf baanu ku weydiinaynaa waad iga farxisay bay lahayd khayr allaha ku siiye waa sidaa dangalooyinka looga baahan yahay intaanay sakaraadka gaadhinba dee inaysa saamaxaan fasaqatu markaa nabiga waxay waraabisay qadaxan min sawiq koob sharaaba oo saloo la ridqayah fadacaa nebigu wuxuu yeedhay bimaain biyo watamadmada wuu luqluqday faqaalat waxay tidhi yab yabna akhii yabna ukhti ina walaalkayow alaa tawada'u alaa tatawada' har miyaanad weysiisanayn ma luqluqaqsho quraad ku daynaysa ina ras ina nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi tawada'uu ka weysaysta mimaa hayarat innaaru dabku wixii uu bedelay aw qaala wuxuu yidhi mimaa masat innaaru dabku wixii uu taabtay ka weysaysta wa fii lafdin waxaa ku yaallay yabna akhi halkaa yabna ukhti ay ka tahay ila dadku waa wada walaaleen si kastaba ha ahaatee xadiidkani waxa uu caddeeyey wixii dab galay in laga weysiisanayo umu xabiibana waxay ogeyd arrinkii hore ka nasakhaan soo gaadhin baa laga yaabaa naskhiga baabun fi lwuduu'i min allaban wayse laga weysaysta caanaha hal lahu aslun aw habat aw laazim wayse laga weysaysta caanaha unbuu yidhi markaa calaamad su-aal baa u taallo oo mas ma waajibba mise ma aha miyaase laga weysiisanaya mise waa maya marba sibuu udhigaa cibaarada baabka can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama shariba labanan caanuu rasuulka ilaahay cabay nicmadaa ilaahay ummadda uu ku galladuu siiyey ayuu cabay fadacaa bimaa-in biyo u yeedho biyo keena buu ihi fatamadmada wuu luqluqday uma qaala wuxuu nebigu yihi luqluqashada isaga oo sababaynaya ina lahu dasaman ina dasaman lahu waa khabar muqadam wasmu ina muaharan muahiran waxau ihi ina lahu caanahan waxaa u sugnaaday dasaman subag buu leeyay subag marka subagiisaasaan ka luqluqanaya meeshii kama muuqato inuu nebigu ka weysiistay calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa ka muuqda uun inuu ka luqluqday inuu ka luqluqday inaanu ka luqluqana luqluqashada wanaagsan laakiin haddaanu ka luqluqana dhib kuma laha salaada marka halkaasina waxaa kaaga muuqanaya markuu qofku wax cuno inay fiican tahay afka inuu nadiifiyo cadaygiiyo sunno ahaa iyo luqluqashadii labadaba waanay gar kala duwan yihiinoo wixii subag lahi meeshiisa wuu qaban ogyahay subagu meeshuu maro daakhil iyo khaarijba wuu qabtaa marka wuxuu u baahan yahay isaguna nadaafad gaara dhadhankiisaana sii joogaya markaa qofku goorta uu salaad gelayo siiba marka uu sooban yahay ee uu afuro waa inuu cadayga ogaadaa si uu isaga nadiifiyo baqaaya tacaam raashinka waxyaabihii ku harharhayay haddii raashinkaasi saambuusihii iyo timirtii iyo iyadoo afka uga buuxaan intuu iska galo uu liqliqo dee salaaddii bay ka burinayaan oo ilaa markuu qofku salaada ku jiro cunadu ka mamnuuc ba hadiye cabitaanku waa mubdilaadka waxyaabaha jabinaya wey can anas baabu ruksati fii dalik waxaa la fasaxay inaan waxba laga luqluqanin biyaha caanaha iyo cunada kol hadday afkii ha ka dhammaadaan laakiin hadda o de afkii hadduu kugu jiro uu jabinaya taa hadal ma jiro ee cunadii aada cuntay iyo cabitaankii waxaa lagu fasaxay inaanad waxba ka luqluqan oo luqluqashadu waajib maahae waa afar way fiicanta can anas bni malikin qaala ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam shariba labana caanuu rasuulku cabay falam yumadmid ma luqluqin afkiisa walam yatawada' mana weysaysan wasallaa wuu tukaday sidaasaad u ogaanaysaa naska wax faray iyo ka wax fasaxay sida la isula akhriyayo marka way kuu bannaan tahay inaanad ka luqluqanin oo waajib ma aha sida fuqahada qaarkood ay sheegaan laakiin waa waxa weeye wax wanaagsan oo afdal ah nadaafaddu oo ummadda had iyo jeer aada la kulmaysa waxaad jeceshahay in afkaaga aan waxba ka soo ururin waxna ka soo daadanin marka ilaahay boqorka ha subxaana wa tacaala kolkaynu is hortaagaynana afkeenna waa inuu nadiif ahaado baabulwuduu'i min addam dhiigga ma laga weysiisanaya mise laga weysiisan maayo ayuu baabku u taagan yahay waa dhiiggii qofka jidhkiisa ka yimid ama jidhkiisa iyo maradiisa iyo meeshu ku tukanaya ku daatay hadduu qofku salaad ku jiroo dhiig ka yimaado ama ku daato miyaa laga weysiisanayaa miyaa salaaddii miyuu burinayaa maxaa la yeelayaa bal xadiidkan aynu eegno can jaabirin qaala wuxu uhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaanu la baxnay yacni fii ghaswati daati riqaac dagaalkii karmoole sanadii afraad buu ahaa dagaaladii uu nebigu galay mid ka mida buu ahaa iyo duulimaadyadu qaaday oo sanadkii labaad dagaal kii koobaad wuu galay kii labaad waa galay kii saddexaad wuu galay kii afraad kii shanaad lixaad tod ilaa intuu dhimanaya waduu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa karmoole loogu bixiyey dagaalkan calaamadooda ayaa riqaac lahaa ama karmooyin laakiin qowlka raajixa waxa weeye in duruuf adag ee asxaabta ay soo waajahday iyo kabala-aan badan ilaa qaarkood caguhu ay dalooshameen kadibna go-is xagga sare ay ku hilaabnaayeen bay jeexjeexeen ay cagaha ku duubeen si uu kaba ugu noqdo oo ay ku luudiyaan markaasaa karmoole loo bixiyey dagaalkaa kolkii la galay fa asaaba wuu dilay rajulu nin baa wuxuu dilay imra'atan imra'ata rajulin min almushrikiin ruux dumaraho nin gaalada ah xaaskiisii ayuu asiibay nin muslimaa asiibay asiibiddu ma ahaa inuu sine iyo wixii lamida u geyste dhibaata u geystay ama wuu dilay ama uu dhaawacay iyadoo laga yaabo dee in haddii naagtaasi ay wax dilaysayna dee ay tahay in la dilo haddii kalena si khata an wax ugu dhaceen fa xalafa ninkii gaalkahabaa wuxuu ku dhaartay allaa antahiya inaanan ka joogsanin nimankaa maxamed iyo colkiisa xataa uhriiqa xataa uhriiqa jeeroon daadiyo daman dhiig fii asxaabi moxamed sala allahu calayh wasalam asxaabta moxamed la socota mar haddii ay gabadhaydii ku xadgudbeen jeeroon dhiigooda daadiyo inaanan ka joogsanin oonan ka hadhin weligoodba ha la kala food qaado weligoodba ha guuraan ule kuwaa dhiigooda waan soo daadin marka halkaa waxaa ka muuqanaya dee dumaradii kale inaan wax la yeelina ninkan gabadhiisii unbay wax ku dhaceen marka wuxuu leeyahy raggu ha islaayeen maxaa afadayda ugeeyey maxay afadaydii si gaara wax ugu yeeleen fakharaja ninkii waa soo baxay yatbacu ahara nabiyi sala allahu calayhi wasalama colkii nebiga raadkiisii buu hayaa ahara nabiyi nebiga raadkiisi manaa colkii rasuulka raadkoodiibuu soo guray soo dabagalay fanazala nabiyu sala allahu calayhi wasalama manzilan markaa nebigu meel buu degay habeenkii faqaala markaa nebigu waxau ihi man rajulun yakla'unaa man rajulun yaxfadunaa war nin ma jiraa gaadh gelaya ina ilaalinaya yaa gaadh gelaya aklaa bimacnaa yakla'unaa kalaa yakla'unaa yaxfadunaa yaa gaadh inoo qabanaya ilaa colku waa xabad baa kugu soo maqane waa inaad difaac iyo gaadh samaysataa fantadaba waxaa soo booday oo jawaabay rajulun min almuhaajiriin nin muhaajiriinta ka mid ah iyo wa rajulun min alansaar iyo nin ansaarta ka mid ah camaar binu yaasir iyo cabaado binu bishr oo ansaar ansaari ah labadoodaas ayaa isa soo taagay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu kuunaa labadiinu waxaa noqotaan bifami shicb goshaa afkeeda goshu waa labada mu buurood meesha udhaxaysa waa meeshii laga yaabaya cadowgu inuu ka soo baxo inta kale waa xidhanta marka haddaba halkaa cadow ka soo dhici kara afkeeda istaaga buu qaala wuxuu uhi falamaa kharaja arajulaani labadii nin markii ay tegeen ilaa fami shicbi goshii afkeedii markay istaageen iddajaca almuhaajiriyu asxaabigii muhaajiriga ahaa wuu iska seexday ila gaarhka waa la isbedelaaye wa qaama alansaariyu yusalli asxaabigii cabaad ibnu bishri ee reer ansaareedna salaad buu isu taagay wa aata arajulu ninkii gaalka ahaa ee dhaartayna oo tubku jooga oo colka raad guraya isaguna wuu yimi falamaa ra'aa markuu gaalkii arkay shaksahu asxaabiga muuqaalkiisa carafa wuxuu gartay annahu asxaabigaasi rabii'atun lilqawmi ay xariisun lilqowm xaarisun lilqowm colka inuu ilaalinayo xaariskii iyo gaadhkii inuu yahay buu gartay heeganka ninkaa ku jira fa ramaahu asxaabigii tukanaya wuxuu ku garay bisahmin leeb buu ku rideeyey fa wadacahu fiihi wuu dhex dhigay macnaha leeb buu qac ku siiyo uu la helay fa nasacahu asxaabigii tukanayeyna wuu iska siibayuun sidii qodax yar xataa ramaahu bihalaathati ashum ilaa saddex leeb ama saddex eebo ayuu ku dhuftay uma rakaca deg deg buu rukuucay wasajada wuu sujuuday uma intabaha saaxibuhu saaxiibkiibaa baraarugay markaa kolkuu arkay dhiiggii iyo rafashadii iyo wixii wadwaday ayuu ku soo kacay falamaa carafa markii uu gartay annahum asxaabtu qad nadiruu bihi inay ku baraarugeen qad nadiruu bihi inay ogaadeen ninkii gaalka ahaa in la ogaado xaggiisii lasoo eegay kolkuu gartay haraba wuu iska cararay wallaahi waa kuwaa ku ogaaday buuioo wuu cararay walamaa ra'aa almuhaajiriyu asxaabigii muhaajirigaa kolkuu arkay maa bilansaariyi min addam ansaariga waxa ku sugan oo dhiiga dhiigga ka qulqulay kolkuu arkay qaala wuxuu yihi asxaabigii muhaajiriga ahaa subxaana allah ilaahay baa xumaa ka hufan waa kelmad ilaahay lagu ammaanayo siyaqu tacajubna waa ka mid markuu qofku yaabsay ereyada u isticmaalo sidii subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus nebiguba uu yidhi subxaana allah qofka mu'minkii ma nijaasooba alaa anbahtanii waar maxaad ii toosin weyday awala ma ramaa markii ugu horraysu midh kula helay maxaad ii baraarujin weyday qaala wuxuu ihi cabaad kuntu waxaan ahaa fii suuratin baan ayaan aqra'uhaa suurad baan ku dhex jiray aqra'uhaa aan akhriyayay falam uxiba maan jeclaanin an aqdacahaa inaan gooyo suuraddaasaan dhandhan iyo macaan ku hayo waxaan diiday inaan kala jaro ilaan dhammeeyo markaan dhammeeyaan rukuucaan sujuuday marka xadiidku wuxuu daliil u yahay sheekhuna halkan u keenay dhiiggu inaanu waysada jabinay nijaasna ahayn qofkii haddii uu ka yimaadana salaadiina kama burinayo waysadiina kama burinayo waayo asxaabigani dee saddex leeb baa ku dhacay oo salaadunbuu wadaa marka nebiguna ma sheegin salaaddii inay ka jabtay isaga laftiisiina in salaaddii dee uu kamuu bixina wuu kusii jiray muddo ila waa kan dhamaystee rukuucee sujuudaya laakiin qowlka raaji sidaana waxa qaba culimada qayb ka mid ah oon badnayn jumhuur lculamaa culimadu siday u badan yihiin waxa weeye inuu dhiigu nijaas yahay oo qofka haddii uu ka yimaado isaga oo salaada ku jira uu ka jebinayo salaadii oo shuruudihii salaada waxaa ka mid ahaa inuu qofku nijaas ka nadiif yahay dhiiguna waa nijaas waxay u daliishadeen xadiidkani waa xasane xadiidkii saxiixa ahaa ee gabadhii dhabar furankuu ku dhacay nebigu markii uu salaadeeda iyo dahaaradeeda u saxayay waxau ihi waksili canki dam dhiigga iska maydh dhiigga iska maydhoo kadibna sidaa u weysayso oo sidaa u tuko maydh muu yidhaahdeen dhiigga haddii aanu nijaas ahayn marka qowlka raajixa adilo kalena way jiraane kaasaa usii saxiixsan marka su-aalunbuu isaga ka dhigan yahay ma jebinaya mise ma jebinayo xadiidkan bal eeg ma jebinayo sidoo dhinac kale haddii la eego ficilkan waa iyo arrintan dhacday waa asxaabiga laakiin rasuulkii maaha sala allahu calayhi wasalam marka ficilka asxaabigu berber yimaado kan rasuulkana dee isma dhi isma barbar dhici karaan iyadoo la ogsoon yahay xataa asxaabigu inay suuragal tahay inuu ka jaahil yahayba dhiiggu inaanu jebinaynin haddii dhiigga wax la cafiyayna duulduulkiisa yar ayaa la cafiyi karaa bay yidhahdaan bacdu culamaa oo asxaabtu marka ay dagaalamaan seefaha cadowga ay la dhacaan dabcan waxbaa kusoo duulduulaya waana iska tukan jireen wax ismaydhmaydhaya lama jirin lama sheegin marka waxaa lagu awilayaa ama waa xaalad adag oo dee cafis la siiyey ama waa duulduulka yar kaana saasaynu ku dhaaf baabulwuduu'i min annawm hurdadii iyo waysadii maxaa la yeeli waysadu ma jebisaa hurdadu mise ma jebiso can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay shugila canha laylatan faaraja faakharahaa xataa raqadna fi lmasjid shuqila canhaa salaadii waa laga mashquuliyey laylatan habeen fa akharahaa salaadii buu nebigu dib dhigay markii hawla ay ku dhaceena uu mashquulay xataa raqadnaa raqadnaa fi lmasjid ilaa aanu masaajidka dhexdiisii seexanay uma stayqadnaa waanu soo baraarugnay uma raqadnaa waanu seexanay uma istayqadnaa waa soo baraarugnay uma raqadnaa waa seexanay saddex jeer baa la seexday saddex jeer baa la soo baraarugay uma kharaja calayna markaa nebigu uu nagu soo baxo faqaala wuxuu ihi laysa axadun qof ma jiro yantadiru salaata salaad sugaya hayrukum oo aan idinka ahayn cid ifka ku nool saacadda oo salaad sugaysaa ma jirto oo aan idinka ahayn bal bushaaradaa qaba war weyn baa haysaan iyo ajir weyn difaac adagna waa ku jirtaan wey keligiin baaba ilaahay salaadiisu sugaye maxay idinu warwari marka xadiidkaasi wuxuu muujinayaa hurdadu inaanay jebinaynin waysada can anasi qaala wuxu uhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii rasuulku waxay ahaayeen yantadiruuna waxay sugayaan alcishaaa alaakhira cishaa'iga dambe cishaa'iga hore waa maqribka ka dambena waa waa cishaa'iga xataa ilaa intii bay sugayeen takhfiqa ru'uusuhum madaxooda uu qundhismo ama madaxoodu dhagdhagleeyo kolba hoos u dhaco rukuuco madaxoodaa rakoocayay uma yusalluuna way tukanayeen walaa yatawada'uuna manay hee weysaysanayn marka xadiidkan inay luloon jireen ayuu sheegay sida kaa hore hurdo muu sheegine luluu sheegay luladuna ma jebiso ayuu muujiyey wa fii lafdin kunnaa nakhfiqu waanu dhakooli jirnay ama madaxaanu fooran jirnay ama waa yaro gami jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii nebiga iyadoo salaada la sugayo dadku dad shaqaynaya bay ahaayeen qaybi baacmushtari bay ku mashquulsanaayeen reer madiine badankooduna beeraley bay ahaayeen waa la garan karayaa qofka yaambadii sita ee beer qodaya ee cagaf waxaadhaya ee jarafad sita dee tacabkiisa wuxuu jecelaya inuu markiiba iska seexdo waa daalan can anas ibni maliki qaala wuxu uhi uqiimat salaatu lcishaa salaadii cishaai baa loo aqiimay faqaama rajulu nin baa yimi faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow ina lii xaajata muraad baan leeyahay oon adiga kuu leeya wey faqaama nebigu u istaagay yunaajiihi ninkiibuu la faqayay ninkiibuu goonihiisu la taagay waanu la faqayaa xataa nacasa alqawmu ilaa qoladii ay luloodeen nacas waxaa loo leeyahay qofka dee wuu lulaysayn mid baraarugsan maaha qofna waa qof hurda waa inagan idhaa hebel wuu hurdaa hebelna waa baraarugsan yahan waa baraaru waa nin baraarugsan marka xataa nacasa alqawmu ilaa qoladii ay luloodeen aw bacdu alqawmi ama colka barhki uma sallaa bihim intaa kadib intii ay luloodeen kadib asxaabta wuu tukiyey walam yadkur muduu'an wax weyse ana muu sheegin asxaabigu xadiidkana wuxuu muujinayaa inaan laga weysaysanaynin lulada la lulooday wa qaalat caaishatu radia allahu canha saxaabiyaddii weynayd caalimaddii caaisha waxay tidhi qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi tanaamu caynaaya labadayda indhood baa seexanaya walaa yanaamu qalbi qalbigayguna ma seexanayo waxay taasina ku timi markii ay tidhi ma waxa aad adigoo dee seexday ayaad salaadii u dhaqaaqaysaa oo aan weysaysanin maya indhuhunbaa seexanaye qalbigaygu ma seexda buu yidhi dhaqanka rusushu waa sidaa weeye qalbigooday ka soo jeedaan xadiidkaasina markaa wuxuu muujiyey nebigoo seexday oo aan weysaysanin ee salaadii horey ka tukaday ayuu tilmaamay oo hurdadii aanay ka jabinin weysadii can cali bn abi aalib radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xadiidkan xasankaa nebigu waxa uu kuuhi wikaau sahi lcaynaani faman naama falyatawada wikaau sahi dabada qofka bani aadamkaa xadhigeedu alcaynaani waa labada indhood faman naama qofka seexda falyatawada ha weysaysta weysadii way ka jabta marka aqwaal badan baa ku jirta waysada ma jebinaysaa hurdada mise ma jebinayso marka hore iyadu lidaatihaa laf ahaanteeda hurdada uma jebisee waxay u jebisaa liannahaa maxalu lxadath inuu qofku wayse jabaabu aana u yahay oo qofku markuu seexdo wixii ka imanaya ma oga sida neeftii oo kale waana kan xadiidkani sheegay xikmaddii oo indhahan soo jeeda ayaa dabada xadhig u ah kolse haddii indhahani seexdaan dee dabadii waa iska furmaysa markaa qofkii u weyse jabaya xadadkii baa ka imanaya marka seexashada waxa u weheliyaa waa waa seexashadii baa waxay noqotay mid sabab oo ah in wax ka yimaadaan marka seexashada lafteeda maahe waxaan ka imanaya sababta u tahay weeye mana kala baxayaan dee oo kol haddii xariggii fo kol haddii wixii meesha xidhayay oo meesha ka baxo wixii la xidhayay baa soo baxaya marka aynu soo ururino aqwaasha jira waa badan yihiine qowlkay jumhuurtu u badan yihiin waxa weeye qofku haddii uu iskala bixiyo oo hurdo caadiya uu seexdo oo si ay wax kaga soo bixi karaan uu seexdo hurdadaasi way jebinaysaa waysadiisii laakiin hadduu u seexdo sidan asxaabtu ay u seexanayeen oo ahaa inay dee fadhfadhiyeen ila saf bay ku jiraanoo masaajidkii baa la fadhiyaa caga la fidinaya iyo barkimo la dhiganaya iyo iskala bixin dee midna ma jiro waa salkaa dhulka lagu hayaa waa la fadhfadhiyaa heegan baa salaaddii loogu jiraa la sugayaa oo waktigu ninkan nebiga la faqayeyba waxay ahayd aqiimidda iyo adaanka dhexdooda labadaasay udhaxaysaa sida riwaayaadka qaarkood xusaya marka waktigaan in iskala bixiyo cagafidiye ma jire waa wakti ay u fadhiyeen salaada markaa qofka aan hurdo uhaaneedsanin een jiifsanin een iskala bixinna dabada dhulka ku haya hurdadiisa iyo luladiisaasi wax dhiba ma leh taa asxaabta laleeya way seexdanayso dee kolba intay gamaan iyagoo fadhfadhiya ayaa haddana soo toosan waa la gamaa waa lasoo toosaa guri la seexanaya ma jireen marka waa kuwa fiqiga aad ku aragtay ilaa nawma almutamakini maqcadahu min alard hurdada waysada hurdadu waysada way jebisaa ilaa ka dabadiisa dhulka ku xejiyey mooyaane ka dabadiisa dhulka ku xejiyey qabadsiiyey kaa isaga aana umaahayn wax ka soo baxaan laakiin kii iskala bixiyey ayaa aana waa in wax ka soo baxaan qowlkaasaa loo badan yahay axaadiistana jamcin kara baabun fi rajuli fi rajuli qofkii ama ninkiibuu u baab yahay yadaa-ul adaa nijaasa ku joojinaya birijli cagtiisa hadduu qofku cagtiisa nijaas ku joojiyo maxaa arrinkiisuu noqonayaa miyuu waysadii ay ka jabtay mise kamay jabin can cabdillaahi bni mascuudi qaala wuxu uhi kunnaa waxaanu ahayn laa natawada-u kamaanaan weysaysan jirin min mawdi'in joogsi aanu nijaas ku joogsanay walaa nakufu shacran timahana maanaan celin jirin walaa hawban marana maanaan celin jirin waa markay sujuudayaan waktigii nabiga dhaqanka asxaabtu wuxuu ahaa hadduu qofku socdo oo isagoo weyse qaba nijaas uu ku joogsado nijaasaa lagama weysaysan jirin macnaheedu waa maxa dee waa laga la iska maydhayaa iyadii nijaasi waa la iska maydhayaa nijaas waa nijaas laakiin aad iminka hadduu dhiig kaa yimaado waad iska maydhi haddaad nijaas ku joogsato adoo weyse qaba waad iska maydhi laakiin may burin weysadii sida culimada qaarkood qabaan xadiidkuna waa saxiix intaasuu sheekhu usoo qaatay oo marka roobka iyo haddaad shaarica marayso wasakha dhex gasho waad iska maydhi cagun baad iska maydhi doonta markuu qofku sujuudsan yahayna timaha dhulka gala hadduu qofku tima dheerya iyo cimaamada hoos u foorasata inaanu dib u celinno kumaanaan mashquulaynin laba arrimood daraaddood iyada oo keenaysa afcaal badan oo khushuucdii kaa luminaysa haddaad cumaamadun kolba dhan waddo iyo timo khushuucdii bay kaa lumaysaa iqbaalkii aada salaada ku jihaysayd baa kaa yaraanaya iyo talabaad oo iyaga laftoodaaba la doonaya inay sujuudaan kaasina waa baabkaas waxaanoo dhami su-aalo aada soo arwarin lahayd buu mid waliba jawaabayay baababkaa baabun fi lmadi dhareerka ka yimaada qofka bani aadamka ah rag iyo dumarba way yeeshaane marka uu hamoodo oo kale kadib ayaa la sheegi doonaa ma nijaasba mise ma aha ma laga maydhanayaa ma laga weysiisanaya muxuu xukunkiisu yahay miyuu la mid yahay biyihii taranka ee ilaahay ka abuuraya bani aadamka maya anqadinabe wuu ka duwan yahayoo isagu wuxuu la mid yahay kaadida kaadiduu la mid yahay marka la yidhi waa nijaas weeye haddii ay kaa timaado waana la iska maydhi meeshii ay gaadho nijaastaasi waana laga weysiisan madiga lama mid aho manida lama mid ahoo manidu waa daahir daahir ha ahaato marada iyo jidhka meeshay gaadhaa waajib maaha in la maydho ee haddii la maydhayna waa sunna taa waynu gaari waxayse kaga duwan tahay jidhka iyada la maydhaa kanna waa laga weysiistaa farqigaasaa udhexeeya oo si iyadu way uga weyn tahayoo dee maydhi bay leedahay sina way uga fududahayoo dee iyadu nijaas maaha oo maradii iyo meeshay jidhkii ka gaadhay lama maydho manida dila maydhana waa sunne marka wadi iyo madi baa kala jiro madigu waa dhareer ka yimaada hamada dabadeed wadyiguna waxa weeye qofku marka uu jidhkiisa wax kale kusoo kordhaan ama culays uu qaado waxyaabaha ka yimaada can caliyi radia allahu canhu qaala caliy bna abi aalib waxau hi allah ka raali noqdo kuntu waxaan ahaa rajulan madbaan nin madyigaasi ku badan yahay fajacaltu waxaan bilaabay akhtasilu inaan ka maydhow xataa tashaqaqa dahri jeeroo dhabarkaygi dildilaacay waa laga yaaba wakti qabowa inay marka haddii aada waktiga qabowga a badiso maydhashada waad harqaysa marka haraqiiba igu batay iyo dildilaacii dhabarka marka aqoon daraduna dee culays bay leedahay iyo haraq iyo hawlba way leedahay waana ka xishooday inuu weydiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sodogiya fadakartu dalika linabiy nabigaan u sheegay aw dukira lahu waa loo sheegay macnaha wuxuu u maray asxaabiga soo socda ayuu rasuulka u faray faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi isagoo fariintii ninkii soo faraya laa tafcal ha samaynin maydhashada laa tafcal ilqusla waxba ha ka maydhanin dhareerkaa idaa ra'ayta almadi madigaa iyo dhareerkaa markaad aragti waxba ha ka maydhanin faksil dakaraka xubinkaaga taranka maydh watawada' weysayso wuduu'aka lisalaa wuduu'an ka wuduu'ika lisalaa wayse la mida tii salaada aada u weysaysanaysay oo macnaheedu waxa weeye ha yaraysanine waysada dhammaystir fa iidaa fadakta almaa'a biyo marka aada sii dayso aada fatihiso ood saydho kuwii taranka ah fakhtasil markaa maydho midkaasoo yarka ah ee dhareerka ah waxba lagama maydhee ka laga maydhaa waxa weeye biyaha fatahaya ee badan sidaasuu usoo faray ciddii su-aasha weydiisay saxiix duuna qawlihi bukhaariyo muslim baa wariyay duuna qawlihi faidaa fadakta intaa dambaanay ku darin saxiixayn can ilmiqdaadi bni lswad asxaabigaa waxaa laga wariyay ana caliya bna abi aalib radia allahu canhu allaha ka raali noqdo caliye amarahu wuxuu faray miqdaad an yas'ala lahu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam inuu nebiga usoo weydiiyo can irajuli nin idaa danaa min ahlihi ninkaasi markuu xaaskiisa ku dhowaado fakharaja minhu lmadyu dhalaalkaasina uu ka soo baxo maadaa calayhi maxaa dushiisa ah wa ana astaxyi aniguna niyo waan ka xishoonayaa an as haa faina cindii ibnatahu faina cindi ibnatahu agtayda waxa ah inantiisii nebiga inantiisiibaa ay ag joogto xaas u ahoo wa ana astaxyi an as'alahu inaan sodoga weydiiyo howlaha hoos hoosta ah tee waan ka xishoonayaa miqdaad balimataloo ka dhaqaaji buuri qaala miqdaadu baa wuxu uhi fasa'altu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam can dalika faqaal nebigaan weydiiyey arrintii markaa wuxuu yidhi idaa wajada axadukum dalik arrintaa midkiin marka uu dareemo falyandax farjahu xubinkiisa taranka ha rusheeyo oo lagu fasira ha maydho ile axaadiidtu isagaa isfasiraya kan soo socda fasiraya walyatawada ha weysaysto wuduu'ahu lisalaa sidii waysada salaada lagu weysaysanaya oo kale markaa xadiidkaasi wuxuu caddeeyey inuu nijaas la iska maydhayana yahay lagana weysaysanayo markaa marada iyo jidhka meeshii uu gaadhay waa intoo la qabtaa la yaro maydhi kadibna waa laga weysaysan can ilmiqdaad bi haadaa xadiidkan uu ka warramay qaala wuxuu uhi liyaqsil dakarahu xubinkiisa taranka ha maydho wa unhayayhi iyo xiniyihiisa oo waxa iska macruufa dee inuu gaadhgaadho meelaha ku xeeran waxaan inuu gaadhgaadho qoqoyaanku xiniyahana inuu gaadho ilaan labadii ma kala foga way isku dhow yihiin markaasi shakigii u baxo inuu maydho weeye xubinkii iyo xiniyihii intii uu gaadhayba intaaba waa inu maydhaa sidaasibaa warkaasi ku cad yahay marka xadiidku wuxuu muujinayaa inuu nijaas yahay waxaasi waxaa kaloo muujinayaa xishoodku inuu iska jiro dabcan xaqiina aanu qofku ka tegaynine usluubkiisa uu marayo oo ruuxii dumarka ahaydba markay nabiga u timi ee weydiisay sida ay caadada uga maydhanayso ee uu ihi dee harqad yar iyo miski iyo waxa qaato ha isku nadiifiso ay usii dhaadhacda ee ay tidhi sideebay dee ugu nadiifsanaysaa subxaana allahi tataharii biha ilaahay baa xumaan ka hofana isku maydh baan ku isku nadiifi markaa caaishaa ka soo qabatayoo iyadaa nebiga meteshay oo u dhammaystirtay waxyaabihii daakhiliga ahaa marka iyadoon xaqa laga tegayn haddana guudmarka iyo xishoodka iyo usluubkuna wuu iska jiraa iyo ka xishoodka xididka laga xishoonayo can sahli bni xunaysin qaala kuntu waxaan ahaa alqaa min almadi shidda madiga waxaa la yidhaahda dhib baan kala kulmi jiray wa kuntu waxaan ahaa ukhiru min alikhtisaali maydhigaan badin jiray ka maydho un ka maydho un fasa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can dalik nabigaan arrintii weydiiyey faqaala nebigu wuxau uhi inamaa yujzi inamaa yujzika waxa kaa gudayo kaaga filan min daalika arrinka alwuduu waysadaa kaaga filan ka weysayso dabcan mayrigiina waa jira hadda horaynu saaran qultu waxaan ya rasuula allah waaba kan fakayfa bimaa yusiibu sideen ku sameeyaa bimaa yusiibu wixii gaadha thawbii maradayda oo minhu isaga ka mid a wixii maradayda gaadha maxaan dee ku sameeyaa qaala wuxu uhi yakfiika waxa kugu filan bian ta'khuda inaad qaado kafan min maain xoogaa biy xantoobo biyo ah fatandaxa bihaa aada ku maydho min hawbika maradaada xaysu meel aad ku maydho taraa aada u aragto annahu waxaasi asaabahu inuu gaadhay meel kastood istidhi wuu gaadhay dee biyaha sacabkaa biyaha a ku shub waa sacab biyo buuxo oo biyo maydho noqon kara ilaan hore u maydh bayn markii horeynu soo marnay maydhe hala iska maydho liyaqsil baynu soo marnay marka nadxiganina rushayn ma aha wixii la rusheeyo keliye waxa weeyaan in la maydho waxay iska jirayaan markaa qofka alla ku sallidaba hawshani ay ku badato dee waxaa loo ictibaarinaya inuu yahay daa'im ulxadath in xadadkiisu joogto yahay qofkii hadduu dhalinyaro yahay ama dareenka noocaniba ku dhaco oo mar walba uu ka soconayo dee qofkii mar walba kaadidu ay ka soconaysa iyo neeftu ayuunbuu la mid noqonaya marka waa inuu iska basriya xubinkii wax ku xidhaa ee ka ilaaliya nijaastiisi aanay u gaadhin marada iyo jidhkiisa aanay u gaadhin inuu iska basriyo salaad walbana waa inuu u weysaysto hadduu markaa dareemo caafimaad darro inay tahayna dee la xidhiidho qolyaha caafimaadka waaba intoo tala laga siiyo laakiin waxaan loo baahnayn waswaas ayaan loo baahnayn waxaan jirin inuu qofku moodo inuu jiro jeer uu yaqiin helo iyo qoyaan ilaa uu arka inta ka horraysa waxbaa kaa soo baxay kaadida iyo madiga iyo naqaska midnaba lama ogolaa shakiga laguma xisaabtamo waa markuu qofku yaqiin arka un waxaana dee kollayba xusuduna waktiyada cibaadada iyo salaada inaan lagu dhex darin arrimahan keenaya nijaasta can cabdillaahi bni sacdin alansaariyi qaala sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaan weydiiyey camaa yuujibu algusr maydhi maxaa waajibiya wa cani ilmaa'i biyahana waan weydiiyey yakuunu bacda almaa biyaha ka dambeeya biyo biyo ka dambeeya macnaha dee intuu wax jimacay kadib qofku dhareer soo baxo oo kale fa qaala wuxu uhi daaka almadyu magacaasaa la yidhaah wa kullu faxlin wa kullu faxlin yumdii qoor kastaana madyigaa wuu iska leeyahy dadkao qura maaha weeye macnaha fatagsilu min daalika arrintaa waad ka maydhi farji farjaka xubinkaaga wa untayayka iyo xiniyahaaga wa tawada' weysaysto wuduu'aka lisalaa marka faxliga dee waa ku badan yahi lakiin waa laga yaabaa dee dhadigiina inuu ka iman karo can cabdillaahi bni sacdin alansaariyi can cami xaraam ibni xakiim adeerkii annahu sa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu weydiiyey maa yaxilu lii waxa iiga bannaan min imra'atii wahiya xaal gabadhaydoo caado a maxaa ii xalaala iiga xalaala la dhaqankeeda mucaamaladeeda qaala wuxuu yihi laka waxaad leedahay maa fawqa alizaari guntiga waxa ka sarreeya wadakara wuxuu sheegay oo kale mu'aakalata alxaa'idi gabadha caadadale in wax lala cuni karo aydan wasaaqa alxadiidana wuu dareeriyey marka masaladanina dee wuxuuna iyaduna lasii xidhiidhaa un kuma cadda halkeennane dahaarada unbay baabu dahaara unbay soo gelaysaa mooyaane baabka xaydka ayay inoogu iman doontaa iyo iyada haddii ay dhiig leedahay intaa kumuu darinba soo maa matniga baabkaa umuu samayn mubaasharat alxaa'id gabadha caadada lahoo lala ciyaari karo ama lala dhaqdi karo waxaad xaq ugu leedahay inta guntiga ka sarraysa xundhurta wixii ka sarreeya iyo jilibka wixii ka hooseeya marka wuxuu daliil u keenay in lala cuni karo gabadhii caadada lahayd wax iyo in lala ciyaari karo labadaba marka isnac kula shayin ila nikaaxna wuu jiray xadiidkaasaa saxiixa soona koobaya galmo mooye wixii kaleba waa ku xalaal galmo ruuxa dumarkaa caadale waa xaraam iyadu laakiin wixii kale waa wax jaa-is baabu fi liksaal igsaalkiibaa la sheegay aksala yuksilu iksaalan qofka oo aan biyihii taranku ka imanin laakiin galmo sameeya maydhi ma lagu leeyay mise laguma lahaa axaadiidtan aynu eegi can ubay bni kacbin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau ihi inamaa jucila daalika arrintaa waa la yeelay ruksatan fududayn linaasi dadka loo fududaynayo fii awali islaam islaamka markiisii hore liqilati hiyaab dharka ayaa yaraa uma amara nebigu waxa uu faray bilqusli in laga maydho wanahaa can daalika arrintaa igsaalkaana wuu diiday macnaha qofku inuu xaaskiisii la kulmo iyadoon biyihii taranku ka imanin lagama maydhan jirin taa waxaana markaa ku fasiray inay fududayn waktigii hore ahayd duruufo jiray daraaddeed oo sida dharka oo yaraa iyo wixii lamid ah laakiin waktigii dambe waa inaga arki doonaa axaadiidta soo socdee galmaba hadday timaado ama waxay yimaadaan ama yay imanine in la maydhaa waa waajib warkaas intaasu ku dhan yahay waduga sii badan ma lahae waxa weeyaan labadaasunbaa loo kala qaadayay markii hore waxay ahayd xaaladaa khaaska ee duruufta ku timid almaau min almaa bay ahayd biyo wuxuu ku maydhanayo markay biyo ka yimaadaan laakiin ilaaj hadduu yimaado iyo galma hadday timaado la garanayo ama waxa ka yimaadaan ama yay ka imanine sidaa weeye qaala abu daa-uud baa wuxuu ihi yacnii wuxuu ujeeday nebigu almaau min almaa biyaha lagu maydhanayo waxa sababaya biyaha ka yimid haddaan biyo ka yimid biyo lagu maydhanaya ma jiraba berigii hore ahay la isla soo dhaaf can ubay ibni kacbin qaala wuxuu yidhi ina alfutyaa fatwadu waxay ahayd waa jawaab diineeddu waxay ahayd allatii kaanuu yuftuuna asxaabtu ay fatwoonayeen iyagoo nebiga ka haya ana almaaa min almaa'i baa la isku ogaa la isu sheegi jiray biyo waxaad ku maydhan markay biyo kaa yimaadaan kulanka ehelka agtiisa kaanat waxay ahayd ruksatan bay ahayd fasax rakhasahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ummadda u fasaxay fii bad-i lislaam islaamka bilowgiisa uma amara biliktisaal maydhasha ayuu faray bacdu bacda daalika alwaqti waqtigaa kadib wuxuu idhi hala maydho warkaasi sidaa ayuu ku cad yahay oo umaarag can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala nebigu waxa uhi idaa qacada marka uu ninku fadhiisto bayna shucabiha alarbac afarteeda laamood dhexdooda waa afartii adin gacmihii iyo lugihii dhexdooda hadduu fadhiisto isaga oo jimaac doonaya wa alsaqa uu ku dhajiyo alkhitaana bilkhitaan gudniinka gudniinka uu ku dhajiyo faqad wajaba alguslu maydrhigii baa waajibay wixii waanu sheegay sidii nin weyna wuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii maaragtay dee xikmadda ku jirtayna wuu inoogu sheegay marka dee camaliyadda noocaasa la samaynayo meeshii la fadhiisanayey iyo ficilkii la samaynayay labadiiba intuu ka bixiyey tilmaaniyo muuqaal ayaa wuxu uhi kol haddii falka noocaasa la sameeyo oo lamaanihii ehelka ah ay sameeyaan ninkiiiyo gabadhiisii maydhigu u waajibay macnaheedu waxa weeye ama waxa ka yimaadaan ama ayay ka imanin taasay ku dhanta shucabularbac waxa weeyaan markaa dee adimadii iyo gacmihii xadiidku isagoo baabu dahaara ku sugan culimada qaarkood waxa ay u daliishadaan anna lilkhitaani aslan inuu gudniinku leeyahay uun kolley xagga raad ku leeyahay shareecada waayo gudniin ninka ah iyo gudniin gabadhaa buu sheegay kii ninka la garay ka gabadhuna inuu raad uun leeyahay inta sida loo gudaya iyo meesha laga gudaya tafaasiishaa muu sheegin dee laba gudniin buu sheegay marka kii ninka la garay iyo kii gabadhuna dee inuu jiraa loo daliishanayaa bay dhahan marka axaadiidta gudniinka xubinka yare badarka loo yaqaano in wax laga jaro sheegaysaa iyagu kulluhaa daciifa waahiya mara wax la daliishanaya ma aha oo cagaha kuma taagna wax markaa loo soo qaato kanaa jira saxiixa ah saxiixeynka ku sugan oo isaguna si toosa aan sheegaynin in la gudayo iyo sida loo gudaye asalunbuu sheegay marka culamada qaarkood waxay isweydiiyaan dee gudniinka qaarkii baa jaahiliyadii ahaa oo intii aan lasoo islaamin ka hor dadkii la guday baa uu ka warrami karaa rasuulku oo wax berigaa jiray buu ahaa kamanuu warramin dadkan gudniinka istaabsiiye ma si saxa baa loo guday oo sharciya mise looma gudin taana uma banbixin lam yatadaraq ilaa dalik arrintaa umaba ma kii islaamka ka hor baa gudniinkani ma mid ka dambeeyeyba ma miduu nebigu ogolaaba ma mid aanu ogolaynba xaggaa umu kicin idan haddaanu xaggaa u kicina baabu dahaara iyo dad maydhi ku waajibaya iyo wuxua uu ka warramayay halkan uun ha lagu daayo halkaa kale xaggeeda ayaan loo kaxaynin adigu wax daliilahoo sugan oo ku soo arooray kanaa la hayaa aan ku caddayn isaguna sidaa daraaddeed bay culimo badan ay ku tegeen inaanu dumarka waxba lagu lahayn inkastoo madaahibta ay u badan yihiin wax yar in la samaynayo oo aada u fudud can abi saciidin اkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulku waxau ihi almaau min almaai almaau biyaha lagu maydhanayaa min almaa'i ay bisababi almaa'i biyo ka yimid daraaddii bay ahaadeen wa kaana abuu salamata wuxuu ahaa yafcalu daalika arrintan uu samayn jiray oo amarkaa igsaalka iyadoon aan galmo uu sameeyey aan biyo ka imanin sidaasu ku dhaqmi jiruu samayn jiray marka calaa kulli xaal waa waktigii dee aan la nasakhin markii dambese waa la nasakhay sidaasaana la raacaya axaadiidtana markaa kala socotona dee xadiidkaasaa jamciye awal lislaam iyo aakhir alislaam badu lislaami wa aakhirih islaamka bilowgiisi iyo gadaashiisii kala qaaday markaa kol haddii dee la inoo sheegayboo la caddeeyey ta lagu dhaqmaya waa tan dambe fatwadii hore maahee waa tan dambe ee nebigu uu sheegay asxaabtuna ay qaateen marka qadarka la sheegayaana mucaamalo iyo wadwad kale iyo waxa maahe waa ilaajulxashafa waa kuwan idhaahdo xubinka intiisa hore marka ay maaragtay qarsoontoo kale waa kuwa sheega fuqahadii halkaa kasii warramaya goorta dee jimaac lagu sheegi karaa waa taa wey wallahu aclam